inta badan dhulbeereedka deegaanada qooqana bacaada garaash iyo leebo ee qoyga magaalada baladweyne waxaa ku fatahay daadad kasoo rogmaday webiga shabeelle kadib markii roobkii dayrta ay ka da-een gobolka hiiraan iyo dowladeegaanka soomaalida daadadkan ayaa dhex fadhiya dhulbeereedka kuwaasoo qaarkood ay baahi u qabeen beeraleyda halka kuwa kalena ay saameyn u geysteen dalagyadii ku yaallay beerahan qaar ka mid ah beeraleyda deegaanada waqooyi ee magaalada baladweyne gaar ahaan deegaanka qooqane ayaa ka warramaya saameynta daadadkan aniga waxaa la yidhaha nuur maxamed cabdiyaal la yidhaah waxaan degannahay deegaanka qooqane biyaha guryo badan waa qaateen annagana intan ka degannahay waa iska celinay meeshaan waa naga wareegteen biyuhu hadda waa dabago-an yihiin webigu waa soolgaduud oo baxsho waa biyaha ku noqohaayo meesha aan hadda joogno cagaftu ay ku jirto la falihaayo waxaa waaye biyaha waa iska biyo xiraynay marka annaga inta nooga imaamaan beeraha naga xageena geesaha waa ka galgaleen ayagana waa laga celihayaa biyuhu saas uma awood badno kuwaan gudbayna waxay ka xaroonayaan keligan oo malaas loo heli keliye iyo kalaxkalax ayay ka kala xaroohayaan waxaa waaye marka biyuhu saasay cadadoodu dhan tahay deegaankani galeen oo beerahana waxay hadda u reebteen malahan oo waa wada galeen wixii beeraha waa gooyeen beer yar oo maaragtay geesaha buurur ka jireen oo meelahay ka galayeen laga xiray moogiye inta kale way soo tirtireen beertaanna hadda dhankaasna waa laga xiray qod kale biyuhu ugu yimaadiinna ma lahan sidaas tahayne way iska tabargo-a yihiinoo ma badno webigay ku xaroohayan tuulooyinkay saameeyeen kasoo bilaaw deefooboo kaleeto kasoo bilaaw ilaa lugtan webiga bacaad soo mari qooqana ku soo xiji tuulo la yidhaha la foolo iyada waaba biyaha geesayba kala wareegeenoo koobaso kor xatee meelay kasoo gataan ma lahan waa biyo xirintoosa in biyaha la wareegay baabuur uma galo gaari dameer uma galo wax u gala ma lahan marka waxaan leeyahay biyuhu wixii hadda ka dambeeyo tabartoodu aaday usii yaraanaysaa wax weyn maahan waa biyihii waa hadda hakadaa galay wax weyn ma ahan maya maya beledweyne biyahan ma gaaraan waxay ka xaroonayaan meesha la yidhaha malaasle qooqane alxamdulilah ilahi waa noogu namadiya waana caafimaad qabnaa dhammaan wixii jooga dhan wayna caafimaad qabaa alxamdulilah biyo way jiraan oo wadanka biyolaan maahan laakiin hadda waxaa moodaa xoogaa inay sidii hore dhaamaan marka waxaan leeyahay dadkii aan aada loo waalin biyuhu way jiraan carra biyomaah biyo way joogaan hadda annaga waa kanaan beerahanaan beerahaynaa alxamdulilaah marka biyolaan maahan laakiin waddanka biyo way jiraan biyuhusu waalis maahan naq baa ka daba imaadaysaan qiyaasayno webigu wuu calowey naaqus baan ka dareemaynaa marka biyo way jiraan laakiin biyuhu waalis maahan marka saameynna way geysteen oo dad badan waa saameyn way u geysteen dadna hadda alxamdulilah way ron yihiin dhanka bacaadoo kale qooqana boqolkiiba intaa beeraha hadda beertii biyaha waa laga xira maahane hoo hore ay qaadi lahaayeen way ka xiryihiin buur baa ka yaal waa ka qarash baa lagu bixiyey juhdi baa lagu bixiyey ilaa welina hadda waa way u baahan yihiin in oo weli lagu daro inta badan dhulbeereedka ku yaalla waqooyiga magaalada baladwanaaya waxaa sanad kasta khasaare u geysa dadadka ka soo rogmada webiga shabeelle xilliyada guga iyo dayrta